docr maxamed daahiye ducaale waa mudanaha laga soo duurta degmada dhadhaab oo v o e da la hadleeya waxa uu sheegay in wax badan soomaaliya iyo kenya ka dhexeeya haatan ay ku jireen wadahadalka arrimahaasi iyo xasilooni kusoo celinta xaaladda cakiran ee soomaaliya iyo kenya waxaan aaminsanahay wadanaha noo dhexeeya annaga iyo soomaaliya aad bay u badan yihiin xag iyo xaggaba waan isku baahannahay arrintan soomaalida waxay dhahdaa gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa waxaan un annaga dowladdanadana ka codsanayna soomaaliyana ka codsanayna arrinta inaan kor loo sii shidin ilaase gogol iyo wadahadal laga laga wada hadlaa wax hadda khilaaf weyn oo lagu kala tegana inaysan ahayn baan u aragnay marka runtii dowladdana arrinta ayada waan kala talinana insha allah doctor daahiye ayaa sidoo kale walaac ka muujiya go-aan aan si waafiya loo sii shaacinin oo dowladda dalkani kenya ay ku dhiraandhirinayso lixda bilood ee soo socda xeryaha qaxootiye dhadhaab albaabada laysugu dhufto wuxuuna sheegay in shirkii ka dhacay magaalada adis ababa ay hay-adda qaramada midoobay dowladda dalkani kenya u gudbisay go-aana dowladda dalkani kenya ay doonayso sida uu dhaqsiyaha badan albaabada laysugu dhifta qaxootiga taasina waxa uu sheegay in habacsanaan kale ay ku keeni karto xiriirka soomaaliya iyo kenya u dhexeeyo marka waan ognahay hadda u n loo gudbiyo codsi xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda kenya oy leedahay waxaan doonaynaa qaxootiga xeryaha qaxootiga dhadhaab in la xiro muddo lix bilood gudaheeda arrintaana markii aan sii baarnay warqadaas ayada e weli maana helin koobigeeda laakiin waa loo qoray u n high commissioner waxaana dowladda ay deliishanaysaa ay leedahay falalka argagixisada in laga soo abaabulo meesha ayada dowladda kenyana waxaan ka codsanaynaa xeryaha qaxootiga haddii la dooni in la xiro waa kow in horta laga bixiyaa dadka kenyaanka ah oo faraha qaxootiga ku jiraan sababto ay ta waxaan aaminsanaha tiradaa faraha badan inay ku jiraan dad badan oo kenyaan ah oo oo maarata u baahan inay la ogaado oo laga bixiyo oo sharcigooda dib loo siiyo wixii soo haray marka haddana wixii noqon rabana inay la celiyo wixii meel loo waayana caalamka kale loo codsaday inay dibudejin loo subiyo laakiin qaxootiga waxaan leeyahay un arrimahan markastaba markay dhacaan dhibkan oo kale wuu iska dhici karaa waxaan codsanaynaa dowladda soomaaliyeed inay ku dadaasho siday dadka ayaga ay u qaabili lahayd oo waddankooda ugu celin lahayd si ay oga qayb qaataan horumarinta ee waddanka horsoodkiisa qayb oga qaataan ururada bulshada guddiyada nabadgelyada dalkani kenya sidoo kale waxay ka digayaan hanaanka iyo habu socodka wadahadal laga gala arrimaha dalka soomaaliya iyo kenya si xasilooni ku jirto looga wada hadla iyadoo soomaalida dalka soomaaliya qaarkood ay aaminsan yihiin in dal weyn uu ka maqan yahay tanina ay noqon karto wadiiqa cusub oo colaad sii abuuri karto iyo sidaasina waxaa ka digaya guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada dhaab cusmaan ibraahim cusmaan afmaroor oo sheegay in soomaali fara badan ay haatani ku hadaaqayaan in dhul iyo dal ay ka haysato dowladda dalka kenya haatanna dowladda kenya ay doonaysa in badda soomaaliya ay qayb ka goosato arrinta kenya iyo soomaaliya udhaxaysa hadda labada dowladood bay joogtaa ilaa hadda shicbiga kenya wax hadal ahoo ka soo baxay ma laho konton milyan oo ruux oo kenya ebaa arrintaa dhegaysanayo ilaa hadda waxaa ka hadlahayaa ofishilki loo diray ama wasiirka arrimaha dibadda yaa ka hadlahayaa soomaaliyana waxaa ka hadlayaan hadda boqolaal kun oo ruux oo soomaaliya yaa xiisad ka hadlahayaan ee waddanka kenya dhul ay leedahay soomaaliya ma haysto annaga weeye dadka waddanka leh n f d annagaa iska leh cidna haysato ma jirto xornimada kenyaan ka mid nahay xubnaha ugu qaalsan waad og tahay afgembigii kenya ka dhacay ninkii ka hortegay wuxuu ahaa nin magaalada gaaris ka imaaday annaga marka dad la haysta ma nihin maanta soomaali baa u baahan in dhibkooda laga hadlo ururada xaquuqul insaanka iyo amnigaha dalkani kenya ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya xiriirka soomaaliya iyo kenya u dhexeeya haddii mugdi galo arrimaha adeega caafimaadka bulshada iyo weliba amniga oo inta badan ah dowladda soomaaliya iyo kenya waxay iska kaashan jireen dhibaatooyin dhanka amni darrida labada dalba si toosa uga dhici karaan sidaasina waxaa ku doodaya nuur cabdow oo ka faalooda arrimaha amniga iyo xaquuqul insaanka dalkani kenya oo fadhigiisu yahay magaalada mandheera hay-ado badan oo hadda mandheera joogo o soomaaliya ka shaqeyn jira hataa amniga naftigiisa kuwa ka shaqeey qolooyinka argagixisada ama xagjirnimeynta waxaa jira hay-ado la wada shaqeeya soomaaliya kenya etoobiya ay ka wada shaqeeyaan mashruuc yaal maraykan yurub asfandagre waa jiraan waxyaalahan dhan hadday soo jiraan waxay dhib u keenaysaa dadweynaha dadweynaha kenya jooga iyo dadweynaha soomaaliya jooga labada dhinacba marka waxaan ugu digi lahnaa dowladaha labada dhinac inay ka wada hadlaan hor waayo go-aankan dadweynahaas kala hadlay dadweynahana warkan ma- warba maba hayaanba waxa socda iyo waxa dhici haay waxa laisku haysta wa- wax yara ayay koogihin marka labada dowladood ha ka fariisteena arrintaas ha ka fariisteena dib ha ugu noqdeena dadweynaha nidaam ha u yeelo loo mara wax kastaba dadka dhex yeela nidaam loo maraa jirto laakiin nidaamka in lagu faafaadaa naartayna isku soo celceliyo soomaalida dalkani kenya ku dhaqan ayaa walaacii ugu faraha badnaa ka muujinaya xaaladda haatan dalka soomaaliya iyo dalkani kenya ay ku sugan tahay iyadoo tiro fara badan oo kor u dhaafaysa ilaa iyo boqol kun dadgaariyo soomaali u badanna ay dalka kenya kaga maqan yihiin dalka soomaaliya shaqooyin waaweynna ay ka hayaan taasina ay noqonayso walaac fara badan oo dhaqaale darri ku keeni karto qoysas fara badan oo kenyaan ah kenyaankana baraha bulshada iyo telefishinada dalkani kenya ayay isku dhaafsanayaan hadalla aada u sii kala fogeyn kara soomaaliya iyo kenya maxamed faarax shire v o a garisa